magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo weybaalle ka gobaday munaasabad iyo ka qalanjibiyey in ku badan soddon arday oo dhammaysatay baradowga qur-aanka kariimka islamarkaasna walku baraday madarasada alkhayraad munaasabada weybaa ku qayb galay maamulka madarasada waalidiin ardayda qalanjibiid iyo marti sharaf kale abduuxaab sheekh axmed oo ee maamul ku-xigeenka madarasada alkhayraad iyo kuwerbi munaasabada langobaday ardayda dhalkii ay samaysay iyo ilaa haata inta udhexaysay wixii loo asaasay oo ahaa qur-aanka kariimka iyo tarbiyada awlaadda in la siiyo lana horumariyo qiyamka ilmaha yarka ah uu ku soo barbaaro diinteenna islaamka ah si uu u guto mas-uuliyadda saaran ee takliifta ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray xilliga uu gaadho qaangaadhka iyo wixii ka dambeeya marka maanta waa maalin aada iyo aada farxaddeeda u leh si haddaan u fiirino waxaa u fadhinaa maalin aynu abaal marinayno ardaydii qur-aanka kariimka dhammaysay kalaamkii ilaahay subxaana wa tacaala dhammaysay aan abaal marinayno dhanka kalahaan ukumid ee martada ee ku qayb galay munaasabadda iyo ardayda ka dhiiriyeen dadaalsho waxaad ogaataa dacwada islaamka meesha ugu weyna maanta jirta waa dugsiyada iyo macalimiinta qur-aanka wixii kale iska baaba'ayba marka dacwadaas ogaada inaad dacwo ku jirtaan niyadiinna hagaajiya maxaa la dhahayay
qur-aanka iyo barashadiisa iyo ku dhaqankiisa waa arrin muhiim oo loo baahan yahy dadka muslimiinta ah qur-aanka inay bartaan waa arrin iyaga dan weyn ugu jirto fi dunya waalaakhira nebiga calayh salatu salaam xadiisa wuxuu leeyahay xadiis uu werinayo cusmaan bin cafaan cusmaan bin cafaan xadiis uu werinayo wuxuu leeyahay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu waxaa idinku khayr badan dad haddaa tihiin muslimiin haddaa tihiin bini aadan haddaa tihiin waxaa idinku khayr badan qofka qur-aanka barta dadkana bara